runtii sidaad la socota baarlamanku waa waxau jiraa oo uu rasmiyan jiritaankiisuu bilowday sida ku qoran xeerusaadka waxa weye waa maalinka ugu horeysa ee xildhibaanada qaybta ugu horeysa xildhibaanada la dhaariyo ahayd bishii december sideedeeda laakiin run ahaantii baarlamanku marka wuxuu soo dhismihiisu dhammaystirmay bisha saddexdii january markaasoo ahayd markay gudoonkii baarlamaanka xildhibaanadii o dhan lasoo dhammaystiray islamarkaasna ay dhacday doorashadii gudoonka ee baarlamaanka marka kolley markaan wakhtigaa ka soo xisaabna ee bishii january saddexdeeda ilaa ay haddirtaan oo bisha maanta ay koob iyo toban tahay ee juun muddadaa lixda bilooda marka howlo badan ayaa baarlamaanka waxaweye u qabsoomay wuxuu lahaa intaasba fadhiyadiisii rasmiga ahaa baarlamanka waxay bilowdeen oo rasmi loo furay ee kalfadhigii koowaad bishii march labaatankeedii ilaa hadeertaana marka waxa weye waa howlihii aanu qaban haddaan waxyar kaaga taabto waxaa ka mid a baarlamaanku ma uusan lahayn xeer hoosaadkiisa marka hore ma uusan diyaarsanayn oo muddadaasuu jira baarlamaanka xeer hoosaadkiisa ayuu diyaarsaday sidoo kale waxaa jirtay in baarlamaanku muddadii uu jiray annagoo ahmiyadeyna koowaad ay ahayd markii baarlamaanka guddoonka lasoo doortay waxyaabihii marka aanu xooga saarnay in baarlamaanka tiradii tayadiisa iyo aqoontiisa kor loo qaado marka in aanu helno seminaaro xildhibaanada wax lagu barayo marka xildhibaanadaas xildhibaanada seminaaradaas ayaa qaybtii ugu horeysa dirtaan hay-adda u n d b nagala shaqeynaysa xildhibaanadu ay soo wada mareen iyadoo qaybo kalena hay-ado kale nagala shaqeyn doonaan aanu filanayno marka insha allah ina goordho inuu bilowdo waa jirtay marka waxyaabo ka yimid dhanka xukuumadda soo jeedino ka yimid dhanka xukuumadda baarlamaankana uu fariisto go-aano ka qaatay waxaa ka mid ahayd marka sharcigii lagu dhisaayay golaha adeega garsoorka uu baarlamaanku ansaxiyay kadib markii xukuumaddu ay soo gudbisay wixii intaa ka dambeeyna xukuumaddu waxay fursad u heshay inay soo magacowdo xubnihii guddiga golaha adeega garsoorka iyadoo taasna ayadoo mar labaad ayagana guddigii isagoo dhan la horkeenay baarlamaanka baarlamaankuna marka uu u codeeyey marka guddigaas in la ansaxiyo marka howlihii baarlamaanku sidaasay u socdaan oo waana kalfadhiyadeyna aan ku guda jirnaa inkastoo hadeertaan bishan rabadaan ayna soo guda gashay islamarkaana aanu xoogaa marka inta anagoo ku xurmaynayna bishaa barakaysan rabadaan oo bishii cibaadada ahayd inaanu marka inaanu ka qaadanay xoogaa yar nasiino iyadoo waxaanu dibna isugu soo laaban doonaa kulamada iyadoo caadiga ah wixii ka dambeeya marka insha allah bisha rabadaan mudane gudoomiye taniyo intii uu furmay galfadhiga xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya imise kulan uu yeeshay maxaase ka soo baxay kulamadaasi runtii ilaa ay hadeertaan waa galfadhigii koowaad ee baarlamaanku waxaanu yeelanay sagaal fadhi sagaal kulan ayuu baarlamaanku yeeshay sagaalkaa fadhi waxyaabihii ka soo bax hadeertaan waxyaabihii aan kuu sheega ayaa ka mid ahaa oo ay ahayd ansaxay xeer hoosaadkii ee baarlamaanku ugu shaqeyn lahaa ka doodistii sharcigii lagu soo dhisay adeega golaha adeega garsoorka kadib waxaweye golihii adeega garsoorka ansixintiisii iyo waxyaabo kaleo markaa soo jeedina ah oo ay ka mid ahaayeen qodobo oo dastuurka ku qoran oo waxaweye waa oo loo baahan yahay in wax laga bedbedelay marka waxyaa howlahaas ayaan noo qabsoomay ilaa ay hadeertaan saan hore kuugu sheegana marka waxaweye waa kulamada baarlamaanka waxay sii socon doonaan ee dib u furmi doonaan wixii ka dambe bishar barakeysan ee rabadaan markii aan ka soo gudubno ansixinta adeega garsoorka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee waxyaabo kale oo aad qabateen oo hoosha xildhibaanada ah ma jirtaa intaas markaan kasoo tagno mudane gudoomiye taas waa xeer hoosaadka ayayba ku qoran tahay in noocyada gudi ee gudi hoosaado ama gudiyada joogtada ee baarlamaanka uu yeelan doono iyadoo xildhibaanada baarlamaankana aan fursad u siinay marka in xildhibaan walba uu soo doorto marka mid ama laba ama sad ama gudi macnaha guddigii uu marba u isleeyahay aqoonteeda ayaad leedahay guddigaas ayaad ka shaqayn kartaa gudiyadii marka dhismahoodiina waa waxyaaba hadda noo socdo oo gacanta aanu ku hayno insha allahu tacaala aanaan rajaynayna marka hadirtaan gudiyadu wixii bisha rabadaan ka dambeeyo marka inay si rasmi inay u howlgalaan inta ka horeysa marka aysan gudiyadaas rasmiga ama aysan jirin macnaheeda ma odhana kuma odhanayo macnaha baarlamaanada gudiyadaasu ee baarlamaanku ma shaqeyn baarlamaanku shaqadiisu waa waa waa waa qabsoomay waana shaqaynayay gudiyada inkastoosan rasmi aysan usu jirin haddana macnaha si aanan rasmi ahayn ayay gudiyada u shaqaynaya sababto masalooyinka qaar haddaad fiiriso waxyaabaha qaar oo waxaweye oo guddi gaara ay ahayd inuu soo bandhigo oo ka soo shaqeeyo ay haddana si guud ahaan oo baarlamaanka uga shaqeeyay marka laakiin gudiyada gaarka ahaa marka gudiya hoosaadyada ama gudiyada joogtada sida doonto ha loo yiraahde insha allah waa dhisan yihiin howlgalkoodana waxa bisha rabadaan wixii ka dambeeya waa insha allah waa fadhiyada ugu soo horay baarlamaanka waa ayaanu ku dhawaaqaynaa gudiyadaas